kulankan waa usoo hagaabangaabay maamulka degmada gureel waana lanku dooda ee wadatalladowga bulsho iyo isla xisaabtanka ayaa weliba goobrow ku hayay gudoomiyaha degmada aqoon-yahana iyo waxaana kumid ee mas-uuliyiinta maamulka iyo qeybo sharduwan ee bulshada kaas oo use ku qabsoomay xarunta dowlada hoose ee degmada guraceel ankoreen maamo maryan oo qeyb ku haytay bulshada ku qeyb galay kulanka iyo hadhowaytay isla xisaabtanka bulshada yeelato oo sharciiyo dukumenti ii yeesho inaan ahay qofka koowaad aan waxba khilaafayn gurigayga hortiisa ayaan waxaan ku arkay rinji ku dhegdhegan arko cagaara anigana runtii markii la rabo waddanka si jacburaan kuna degnay wadooyinkaana j b r waxaa laleeyahay cidna nooma saarin ciduba cida iska riixaydo moogta inkastoo tabarta ba'day waddo fiican af cagaag la yidhaha uguba tabarta ugu roon aan aan deganahay marka waxaan idhi war meeshaan waa ma dhowr goonaana markaan soo socdo ganjeelkayga waxaan nacasaasoo hore u sooya markaasaa duruuftii yaa ii saamaxi weyday inaan inta jabiyo hore u celiyo dhowr goorna wiilasha bajaajlayda iyo gumba yaa iga markhaatiya anoo xataa xamar jiran waxaan soo tun inta leebacaadka guriga ka horeeya aajay la saaraa iyo waddada maaragtay laga keeno salxadhaab asaan lacag inta soo tuuran yaan idhi jay jay jay jay saara oo la jay saara cidaha dariska o dhan waa u sheeg waxaan anugu intaan markaan lacag helo oo wax iskugu kay hagaagaan gabdhahan wax bari jiray oo ganacsigii hore iyo waxaas waa iska tageene waa jebinaya derbigeeda dibaana u celinaa horta waad mahadsan tihiin magaaladana haddaan loo talin waxaa la ilma agoono waxay ku yidhaha hana ii talin hana iga tegin haddaan magaalada loo talin oon dadka runta loo sheegin oon loo dowladayn oon idhaha loo shilin wixii dantooda la tusin ma heshiinayaan qofba wuxuu rabaa intaan anaa goosto u leeyahy waad ku mahadsan tihiin magaalada jidad noo sameeya dhulka sharciyad noogu yeela waxaan la yidhi cagaarkan guryaha waa la jabaa saana intaan miy ahaa intaan waaba intii aan rabay inaan jabiye haiga jabiyeenay marka waa mahadsan tihiin dhanka kale gudoomiyaha maamulka degmada guraceel faarax iyo weliba uuse ku hadlay ujeedka lagu leeyay kulankun usoonaan mahadnagi ha ku qaybgalayaalka kulanka waxaan si gaara ugu mahad celinaa maama maryan dhiirigelintaada hooyo macantu waa ku mahadsan tahay waxaa tahay hooyo runtii ilbax ah fahamsan wax deegaanka ka jira si guudna runtii hooyooyinka iyo gabdhuhu markii loo fiiriyo dhankeenna kaleeto waa ka ilbaxsan yihiin waa ka akhyaarsan yihiin waana ka jecel yihiin wanaagga inkastoo rag badan oo wanaagga laftirkoodu u ololeeya ay boqolkii sagaashan iyo sagaal yihiin waxaan rabaa mar kale inaan inii mahad celiyo waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto arrinta ku saabsan hirgelinta iyo dhaqangelinta sharciyeynta magaalada waa arrin runtii intaad sheegteen fahamka dadku ma wada haystaan waxaad arkaysaa qof shan boqol oo tilaabo dhula haysta ee ka cudur daaranaya ama culays u arka labaatan mitiro waddo ah xagow rabaa dhulkiisa in loo mara hadhow mustaqbalka ma ka fakaraayo dhibkana haysta waa wacyiga iyo fahamka oo nagu yar waxaan rabaa reer guraceel waxaan inka codsanaynaa dantiinna iyo danteennaba aan ka wada shaqayno